markana ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada dhallinyaro ka soo jeeda magaalada jawiil ee gobolka hiiraan oo wax ku bartay jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa aqoontooda dib kula laabtay bulshadooda kadibna dugsigii hoose iyo dhexe ee magaalada ku daray dugsi sare dhallinyaradaas waxaa ka mid ah muxiidiin cabdulle cabdiraxmaan oo hadda maamulo ka ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada jawiil toddobaadkan ayuu marti inoogu yahay barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana uu u waramay wariyaha v o e da jamaal axmed cismaan aad baa kaaga mahad celinayaa fursada isna siisay haddaan haybahda waxbarashada iskuolka jawiil primary secondary school waxaan ku aas-aasmay isku tashi deegaanka isku tashteen si maaragtay bahda waxbarashada oo ubadka soo korayo ay u helaan waxbarasho ay u helaan soo socday muddo ilaa ku dhawaad saddex iyo toban sano ku dhawaad soo socday iskuolka jawiil waxaa la aasaasay labada kun iyo labadii ayaa la aasaasay waxaana lagu aasaasay geed hoostiisa ayaa lagu aasaasay xilligaasi waxay u badnayd iskuolka jawiil primary dugsi hoose ayuu ahaa ilaa laga soo gaaro labada kun iyo sideedii laga soo gaaro labada kun iyo sideedii ayaa maaragtay waxaa kor loo qaaday dadkii ganacsatadii qurba joogtii dadkii gobolka hiiraan kasoo jeeday inay maaragtay tayeeyaan waxbarashadii oo lagu soo kordhiyo dugsiga dhexe macalimiin kale si maaragtay waxbarashadii loo siiyo empowerment loogu sameeyo oo loo xoojiyo intaa kadib labada kun iyo kow iyo tobankii markii la gaaray waxaa nagu soo biiray marxalada la yiraahdo dugsiga sare ayaa nagu soo biiray marxalada dugsiga sare kuma aas-aasmin maaragtay waxa la yiraahdaa si fudud kuma aas-aasmin waxay ku timid deegaanka dadka degan oo isku tashtay dadka walaalaha muxsiniinta ah dal iyo dibad jooga caawinta ay sameeyeen oo ilmaha agoonta ah kuwa fuqarada oo waxba haysan dadka kale ee reer baneydka ah ee degan meesha oon shaqooyin badan oo kusoo saartaan noloshooda aan ka helaynin inay uquuraan waxbarasho tayaleh ay uquuraan min labada kun iyo kow iyo tobankii laga bilaabo ilaa hadda la joogo labada kun toban iyo sagaanta la joogo waxaa iskuolka ka qalin jebisay arday ku dhow ilaa toddobaatan arday ku dhow ayaa ka qalin jebisay waxaan filayaa oo dugsiga sare ka baxay horeysay waxay qalin jebisay iskuolka ka baxay waxay qalin jebisay sanadkan ayay qalin jebisay waa mucalimiin hadda baaj haysta mucalimiin hadda baaj haysta weeyaan dib bay usoo laabanayaan si bulshadii waxay soo barteen ugu intifaac ugu intifaacaan ay u ziyaadiyaan ay maaragtay waxay soo barteen ubadkii ay sare ugu qaadaan muddada waxaa muddadaas inta waxbarashada lagu guda jiray caqabado badan baa soo maray oo ay kamid tahay adkeysi ay adkeysanayaan bahda waxbarashada iskuolka oo ay kamid yihiin maamulkii mucalimiintii waalidiintii dad kale oo iyaguna maaragtay si madax banaan isugu xil saaray waxbarashadii si iskuolkii loo sii wadi lahaa oo marar badan ay iskuolka ku sig maaragtay ku sigtay inuu waxbarashadii ay istaagto haddana dhexda loo xirtay si kusii socon lahayd ilaahay kasoo koow waxbarashadaasi waxaa weeyaan isku tashi deegaanka uu ku tashtay muddo dheer uu soo soo hayay bulshaduna ay aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashka viiga iskuullada wax lagu barta iska bixiyaan intaasoo dhan dad muxsiniin ayaa soo waday taariikhdu markay ahayd labaatan iyo kowda bisha lixaad labada kun toban iyo sagaalka ayaa xasadii dafcadii shanaad ay qalin jebinaysay si waxay ku dhacday aada u wanaagsan oo aada u soo hersareeya dareenka ardada iyo bulshada iyo dadka kale kasoo qeybgalayaasha ah waxay ahayd dareen aada u sareeya ee aada usoo jiita bulshada taasi ayaa waxay keentay inaan bulshadii la wadaagno baahida aan qabnana aan usoo gudbino bulshadii si ay wax naga qabtaan oo ay kamid tahay mishaar la-aanta macalimiinta haysata iyo qalabkii ama agabkii waxbarashada oon maaragtay ee loogu talagalay oonan dhamaystirnayn muxidiin waxaad sharaxaad naga siisa waxaad sheegtay in marar ba heerar uu soo marayey dugsigani degmada jawiil ku yaalla markaana aada gaarteen heera inaad arday soo saartaan ardada aad soo saartaan inta ay jaamacado galeen ay wax soo barteen ay dib ugu soo laabteen deegaanada ay ka soo jeedaan oo dugsiga ay wax ka soo barteen markii horena ay hadda macallimiin ka yihiin marka sidee ayaad dadka ugu dhiirigelisaan in inta ay wax ku bartaan deegaanka dabadeedna ay jaamacado meelo kale ka soo galaan maadaama degmadu aysan hadda jaamacad lahayn haddana ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay macallimiin ka noqdaan sidee baad ugu dhiirigelisaan waxaan samaynaa oloole baraarujin ah oo bulshada maaragtay aan ku samey siino waalidiinta sida waalidiinta iyo maaragtay ardada iskuulkaa ka qalin jebisay ku saabsan inay maaragtay sida wax lagu soo baray ay ahayd hab isku tashi ah iyo waxwada qabsi bulshada ay waxwada qabsanayso maclimiin badan oo laga keenay ama kenya qaar laga keenay ama muqdisho qaar laga keenay ama laga keenay maaragtay gobolada qaar laga keenay iyo kuwo deegaankaba intaba ay waxbarashadii weeyeen sidaa darteed si looga maarmo maaragtay firaaq dhaca waxbarashadii banaanaan dhacda xagga waxbarashada saysan u dhicin oo looga maarmo waa in ardadii lasoo saaray ay dib ugu soo laabtaan iskuulka ay ugu soo laabtaan sida ardada tusaale ahaan gobolka hiiraan inaan ku baraarujino jaamacadaha ka jira inay wax ka bartaan si maaragtay iskuulkii ay maaragtay fursad uga helo asaga naftirkiisana ay wax uga soo galaan oo bulshadiisii uu ku caawiyo arday badan hadda waxaa jirta macalimiina ka ah waxbarashadiina sii wata oo dugsiga hoose hadda macalimiin ka ayaa jirta oo sidaa hadda ku dhamaystay waxbarashadii ku dhamaystay kuwa kalena waxaan rajeyneynaa insha allahu dugsiga hoose in maaragtay ay looga faa-iideysto iyaguna ay ay helaan fursado waxbarasho gobolka hiiraan aan ugu helno kuwii kale ee ay ka heli karin fursadaha waxbarasho gobolka hiiraan ka heli karin oo gareydka waxbarashada ay u baahan yihiin aysan ka helaynin ama muqdisho ama meelo kale aadana aan ku baraarujino inay dadkoodu ay fursad ay ka helaan arrintaasi marka waxay keenaysaa haddii qof walba uu sameeyo dadaalka noloshiisa ku saabsan uu sameeyo inay dhalin karto horumar bulshada baaxad leh ay dhalin ay dhalin karto aniga hadda kula hadlaaya gobolka hiiraan ayaa wax ku bartay dugsi sare uga baxay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay jaamacaddii muqdishoan u aaday markaan soo dhameeyey education ay ahayd weli biochemistr ayaan ahaa markaan soo dhameeyey gobolkiiaan dib ugu soo laabtay muddo aan dalweyne ka shaqeynaya maha waxaan ka shaqeynayaa degmada jawiil ayaan ka shaqeynayaa oon marna macalinka ahay marna maamulo ka ahay marka meelaha ugu badan ee dhalinyarada ka baxda dugsiga jawiil ilaa iyo toddobaatanka hadda aad sheegtay inay gaarayaan ay wax kusoo bartaan gobolka ayay ku nagaadaan oo jaamacadaha gobolka ku yaalla ayay jogaan mise waxay aadaan jaamacado kale oo ku yaalla gobolo kale meelo badan ayay ardadu aadaan waxbarasho u aadaan waxay u badan yihin ardooyinka badan bulsho inay aadaan ay waxyaabaan u badan yihiin wala dariska waa dhici kartaa sida ethoobiya kenya iyo maaragtay wadamada maaragtay carabta inay waxbarasho u aadaan way dhacdaa marmarka qaarkood waa kuwa iska bixin kara qarashaadka kuwa qurbaha inta badan aada kuwa kale waxay u badan yihiin inay muqdisho aadaan laakiin saxadii aada u yar ayaa inta badan gobolka yiraa wax ku barta waxbarashadoodii kasii wata anagana waxaan jecelnahay in ardadu hayaanka ay sameynayaan ay aadayaan maaragtay gobolada fog fog in waxbarashadii aysan aadin ay waxbarashadii ay ka helayaan maaragtay gobolka ay maaragtay ay degan yihiin ay ka helayaan taasina ay maaragtay uga faa-ideysan kar karaan fursadahoodii shaqo waalidkooda ay caawin karaan khataro badan oo jira naftirkooda wadankaas isu socodkaasi iyo maaragtay ay maaragtay ka nabadgeli karaan taas marka waxay keeni kartaa in ayagana laga faa-iideysto iyaguna ay faa-iideystaan ayay keeni kartaa marka mid i muuqataa inay jirto baahi ah in sidoo kale jawiil aad ka asaastaan waxbarashada heerka sare ee dugsiga sare wixii ka dambeeya sida jaamacada ama kolleejooyin si dadka qaar aan awoodin inay dibadaha ama meelo kale ee gobolka uga baxaan ay fursad ugu helaan inay wax bartaan gudaha degmada jawiil fursado badan ayaa ka dhex jira oo u baahan in looga faa-iideeyo ubadka soomaaliya oo ay kamid tahay in kolleejooyin la fura dibloomooyin ay ka helaan environmentkii ku sameeya ubadka dugsiyada sare ka baxaaya waxaa kale u baahan tahay in naftirkeeda dugsiga sare la tayeeyo agabkii u baahnayd oo dhamaystiran la helo ay ka rajeynayna insha allahu in hay-aduhu ay naga caawiyaan intaa kadib waxaan jecel lahay bulshaduna ay ku taantaa xafladaha inta badan la qabtana dadku ay afkooda uu kasoo baxaa inta badan in u baahan tahay degmada u baahan tahay jaamacad in laga aas-aaso taasi marka waxay keeni kartaa in bulshadii ay isku tashato noloshoodii ay kasoo dhex saartaan degmadooda ay kasoo dhex saartaan qorshayaasha barashadooda ay degsanayeen ay ka dhexelaan degmadooda sidaa darteed marka waxaa marka yaraanaya firaaqii ka dhex jiray maaragtay degmada oo ardaydu mar walba ay socdaaleysa ayaa yaraanaya waxay keenaysaa fursad maaragtay waxbarasho inay helaan ubadkii yaryarkaaha ay helaan oo maaragtay ardaydii kale ee ka sareysay waxbaratay dugsiga sare ka baxday ay caawinaad ay noo noqon ama assistancy kalkaaliyaal macalimiina ay noqdaan taasi marka waxay abuureysaa hami badan in ardadii ay waxbarashadii u qaadaan waalidiina waalidiintiina ay ku dhiiradaan ee ilmahooda ay wax baraan si oo maaragtay ardayga soo baxay ee ama kalkaaliyaha mucalimka ah ama mucalimka oo noqday maaragtay ardaygiisiisi u noqdo ama midka wax soo saartay ee maaragtay ama dhakhtarka noqday ama injineerka noqday si uu higsiga ardaygiisa u gaaro waaridkii uu ku dadaalo ardaygiisi ayay keeni kartaa hadda dugsiga guud ahaan marka la isku geeyo ilaa iyo dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare imse arday ayaa dhigataa dugsiga sare ilaa dugsiga dhexe hoose ardayda dhigataahi soo dugsiyeedka labada kun iyo labada kun iyo sideeda labada kun iyo sagaalka oo cagacageynaya arday shan boqol iyo maaragtay soddon gaaraya iyo cagacageynaya horumar buu sameynaya xilligii hore ka horeeyey ardadu waxaa waaye tiradooda aad bay uxadidnayd ilaa sagaashan arday mar lagu bilaabay ayaa jirtay way soo socotay boqol iyo xoogaa ilaa haddana jirtay way soo socotay ilaa heerka laga gaaro arday xadadka tirada badan ay ay maarata gaaraan macalimiintiina way sii kordhaysaa qarashaadkii ay maaragtay u baahnaayeen macalimiinta way sii kordhaysaa oo mar walba marka ka dambeeya waxaa waaye running costiga waxbarashada ku baxaaya maadaama aysan jirin nidaam saxa control waxyaabaha baahida ah ee macalinka ama u baahan yahay ama bulshada u baahan tahay iyo xadidneyn in qarashaadkii mar walba ay sii kordhaan waa yahay muxudiin markaa bal waxaad sharaxaad inaga siisaa ardada intaa la eg iskuolka dhigta yaa idinka caawiya qarashaadka aad sheegtay inay ku baxaan kulley waxaanu ognahay in qarashaad aada u fara badan ay ku baxaan mase jirtaa ballanqaadyo ama hay-ado idin taageera ardadaasi aadka u tiro badan qarash aada u tiro badan baa ku baxa waxaa naga caawiya contributiono ay soo sameeyaan ama qaarano ay soo sameeyaan walaalaha muxsiniina walaala muxsiniina oo dalka iyo dibadiisa jooga ay sameeyaan oo soomaali ah oo deegaanka kasoo jeeda iyo kuwo kale oo maaragtay wax sadaqaysa sidaa ayaa lagu wadaa wax hay-adaho si rasmi ah u wadaa ama koosi gareeya iskuolkaahi marka himiladiina bal ka waran markaad eegto heerka iskuulka lagu soo bilaabay iyo dadka deegaanka oo baahi u qabay inay waxbarasho helaan oo caruurta yaryar ee deegaanka ku dhaqan aysan u noqonin kuwo waxbarasho la-aan ku dhacda iyo hadda meesha aada joogtaan himiladiina fog bal maxaad nooga sheegi karaysaa werijimaal rajada aan qabno ama bulshada ay qabto rajo aada u weyn weyaan iyo dilo aada u weyn ayay qabaan waayo ilmaheodii iskuolka ka baxay free chargiga ama qarash la-aanta wax loogu barayay oo walaalaha muslimiinta ay taageerayen ayaa dib usoo laabanaya codsanaya in iskuolkii laga shaqogeliyo codsanaya milaada weyn ayay qabaan ayaan ay bulshada ay qabtaa ka baxda waxbarasho ahaan oo iskuolka jawl ahaan himilo aada u wanaagsan ayaan qabnaa oo ah in waxbarashadii ay hesho takaaful cid maaragtay naga kaafisa aan helno insha allah ama aan ka helno maaragtay hay-adaha waxbarashada ee saacida ama aan ka helno maaragtay institutionada kale ee qaabilsan waxbarashada qaabilsan aanu ka helno ma aan dhaxno mas-uuliyaddii maadaama ilmihii iskuolka ka baxay ay soo laabanayaan bulshadii naftifkooda isku tashiyo badan inay sameey sameeyaan oo oo waxyaabo badan culeysyo badan ay fududeyn doonto waxaan rajeyneynaa oon baaq u dirayaa baxda waxbarashada ka shaqeeyeysa reer gobol iyo maaragtay reer mheerka heerarka ugu sareeya waxbarashada ee maaragtay taakuleeya ee soomaaliya madaxda ka ah in iskuolku maaragtay aysan jirin cid hadda si gooni ah maaragtay isugu xil saartay iyo dadka waxbaranaya qarashaadkooda inay bixiyaan dadka bini aadamka ah ee taakuleeyana waa dhowr iyo toban sano hadday wadeen may daalayaan sidaa darteed waxaan u baahanaha cid ina kaafisa culeysyadii tirada badnaa oo bulshada ay soo waday mas-uuliyaddii qaada haddii ahaan lahayd nidaam dawli ah haddii ahaan lahayd institutiono kale ay jiraan waxbarashada taakuleeya sida hay-adaha waxbarashada maaragtay taakuleeya hay-adaha runtii waxbarashada taakuleeya waxaan baaq ugu dirayaa in iskuolka degmada jawiil ku yaala ay maaragtay aada ay ugaabiyeen oo aysan maaragtay fan badan fan aysan siinin inta badan waxbarashada waxbarashadooda khuseeya taasi marka waxay keentay marka in maaragtay bulshadii ay maaragtay la daala dhacdo dhibaatada xagga dhaqaalaha ka haysata maaragtay iskuolkoodii ama aan maaragtay sidii heerkii loogu talagalay maaragtay loo baahnaa ah waxbarashada ay u baahnayd aan la helin taasi marka waxaan ugu baaqaya hay-adaha waxbarashada maaragtay taakuleeya inay iskuolkii ka jirto firaaq ay ka jirto oo u banaan yahay boosas badan ay u banaan tahay oo waxbarashadii maaragtay cid taakuleysa hadda oo si rasmi u taakuleysa aysan jirin oo waxaaweysa aysan jirin marka hay-adaha sida unesco hay-ada unesco oo guud waxbarashada ka shaqeysa unicef iyo hay-adaha ka shaqeeya hay-ada atra hay-ada la yihahdaa xiliyo hore maaragtay taakuleynaysa macalimiinta o dhan waxyaaba running cost la yiraahdo mishaar aan ahayn oo maaragtay guna yar marmarka siin jirtay ayadana maaragtay xilli hore ayay go-day sidaa darteed waxaan rajayneynaa in maaragtay iyadu ay naga saacidaan iyo institutionada kale waxbarashada qaabilsan heerka dawliga iyo kuwa maxalliga kaasi wuxuu ahaa muxiidiin cabdulle cabdiraxmaan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana uu u warramay wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo waa tahay dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada aan intaasi kaga gudubno